Degmada Wasile ee gobolka Mudug ayaa laga dhagax dhigay saldhig booliis oo dhismihiisa iska kaashanayaan dowlad goboleedka Galmudug iyo Midowga Yurub. Munaasabadda dhagaxdhigga waxaa ka qayb galay xubno ka socda Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Galmudug, Maamulka Degmada Wasile iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Galmudug, Cumar Cabdi Maxamed Kuure ayaa ka waramaya dhagaxdhigga saldhiggan booliiska.
Arrintan runtii waxay ku timid juhdi badan oo dowladda Galmudug ay samaysay in maantay magaalada Wasil saldhiggan laga dhagax dhigo xarunta degmada socoto ina la dhisay oo dib loo dhisay sidoo kalena aad la socoteen ifintii magaalada iyo meelaha hoos yimaada dayactiradii ceelasha dhammaan waxay ku yimaadeen runtii dadaalka dowladda Galmudug oo ugu horeeya madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye ugu dambeyn waa uga mahad celinaya midowga Yurub oo runtii si dhow ula shaqeeya dowladda Galmudug oo runtii arrintan iyo arrimo kaleba naga fangareynaya Gudoomiyaha degmada Wasil Cali Xasan Guuleed iyo mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyay dhagaxdhigga saldhiggan.
aad baan ugu faraxsannahayna maanta ayaan halkan intaan loo dhex dhigaan saldhig cusub oo noola dhisahayo baahi weyn baan u qabnay aad gobolka gobolka baahi baan u qabnay yacni waa wax arrin aad iyo aad mataqaan aan noo farxad gelinaysa runtii waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb qabanno dhagaxdhigga mashruuca saldhigga degmada wasil waxa weeye amni waxa ugu horeeyana waxa weeye bulshadu qofka gala dembiyada gala iyo dadka haddii aan la helin meel lagu xiro amni ma jirayo waa u mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaad wasaaradda dadaalkooda waxaan rabaa inuu mahad celiyo garabka ay na siiyeen euda oo runtii aad iyo aad meelo badan mashaariic kala duwanna ka qabtay gobolkan mudug aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan rabnaa dadaaladanna waxay ku yimaadeen xasilan ee dowladda galmudug ugu horreeya madaxweyne axmed cabdikaari qorqoor
in dadku ay helaan meelo nidaamsan oo dowladda nidaamkeeda ku shaqeeyaan oo ay saldhiggu ugu horeeyo haddii saldhig meesha ka jirin dee dadka hadday laba isqabsato meelay u dacwoodaan ma laha mid hadduu dembi yar galo meel lagu dacwoodo ma laha ama meel lagu xiro marka baahidaas iyo baahiyo kaloo badan dartood horta waxaan ka bilownay in saldhiggii la helo saldhigga booliiska ee degmada wasil laga dhagax dhigay ayaa loogu adeegi doonaa bulshada deegaankaasi iyo deegaanada hoos yimaada